allahuma wafiqna lima tuxibuhu min alaqwaali walafcaali walara ikhwaani fillah waxaynu kusoo jirnay taariikhdii cumar oo aynu ku jirnay futuuxaadkii islaamiga ahaa ama furashooyinkii dhacay waktigii cumar horena waxa aynu u tilmaannay taariikhda islaamka muddada khilaafada oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam soddon sannadood uu ku tilmaamay soddonkaa sannadood toban sannadood iyo lix bilood cumar binu khadaab radia allahu canhu ayaa muslimiinta u arriminayay tobankaa sannadood iyo lixdaa biloodna waxaa ku jira futuuxaad badan waa tilmaamis laakiin waxaa aada uga hadla taariikhu alumam waalmuluuk lilimaam adabari raximahullah oo aada uga hadlay futuuxaadkii dhacay wakhtigii cumar binu khadaab radia allahu canhu kutub kale oo sidooda uga hadashaana waa jirtaa laakiin kitaabkaasi ayaa ugu badan ka hadalkiisa inkastoo culimmadu alimaam adabari raximahullah oo sheekh caalimo ahaa ay yidhaahdeen sida ibnu kathiir umuu dhib yaraynin qofka akhriyaya inuu u kala saaro yacni riwaayaadka daciifka ah iyo allahuma salli calaa maxamed kuwa saxiixa ah sida ibnu kasiirku uu qabtay intuu riwaayadii soo sardiyo kitaabkiisa albidaaya wannihaaya inuu yidhaahdo riwaayaddaasi waa daciif weeye ikhwatii fillaahi xalay waxaynu ka soo hadalnay furashadii magaaladii la odhan jiray madaayin caawana waxa aynu u wareegi doonaa shaam oo aynu ka warrami doono furashadii khaalid bin weliid radia allahu canhu uu furtay magaalada loo yaqaano dimishik dimishik oo runtii aynu ognahay maanta halka ay dhacdo aahaar badan oo islaamiyina ay ku taalo ama raadad badani ay yaalaan waxaa furtay khaalid bin weliid radia allahu canhu waxaana la yidhaahdaa ciidamada muslimiinta guud ahaan waxaa waktiga ka mas-uul ahaa abaa cubeyd caamir binu jaraax oo dagaalkii la odhan jiray abdalulyarmuuk markii uu dhammaaday kadib ayaa waxaa la faray inuu baxo oo allahuma salli calaa maxamedin uu u baxo xagga iyo dimishk waxaanay ku soo beegantay iyadoo abubakar dhimashadiisii aanay weli soo gaadhin saxaabada oo dhan iyo allahuma salli calaa maxamedin khilaafadii loo dhiibay saxaabigaan odhan jiray cumar bin khadaab radia allahu canhu sababtuna ay ahayd waxaa ku dhex jiray casilitaankii la casilay khaalid bin waliid ee abaa cubeyda loo dhiibay maadaama ciidamada oo dhan uu mas-uulka ahaa khaalidna isla markaa dagaalla saxaabadu ay ku jireen looma sheegin khaalid bin weliid radia allahu canhu in la casilay ciidamada muslimiinta ana lama ogeysin culammadu waa sababeeyaan sababta koowaad waxa ay ka dhigaan iyadoo kalsooni badan ay ku qabeen mujaahidiintii muslimiinta ahayd oo aan la doonayn in la ogeysiiyo iyo iyadoo la doonayo dagaaladu marka ay dhammaadaan kadib saxaabadu inay ogaadaan in la casilay khaalid bunud radia allahu canhu dimishik baa ay saxaabadu yimaadeen mas-uuliyadda caamka abaa cubeydaa siday mas-uuliyadda runtii howlgelinta ciidamada muslimiinta ee mujaahidiintahana waktigaa waxaa istay khaalid bunud radia allahu canhu saxaabadu dimishik runtii dhib badan baa ka soo gaadhay leanno riwaayaadka qaarkood waxay leeyihiin lix bilood bay dul fadhiyeen qaarkood waxay leeyihiin maya sanad bay ahayd riwaayaadka ugu yareeya waxay leeyihin toddobaatan habeen bay dul fadhiya waa riwaayaadka ugu yareey walaysat alcibratu bicadad alayaami walaa bicadad ashuhuur cibradu ma aha cadadka maalmaha iyo kuwa bilaha laakiin muhiimaddu waxa ay tahay in in badan ay dul fadhiyeen saxaabadu ilaa xad la yidhaahdo cumar ayaa warqad adag soo qoray oo usoo qoray abaa cubeyda oo uu leeyahay maxaa keenay inaad dul fadhidaan intaasoo habeen dimishak haddii ay furan kari weydaan maalmaha soo socda waxaan soo diri doonaa saxaabadii rasuulka ee madiine joogtay dhammaantoodba waxaan doonayaa inaan xaggaa usoo diro idinkana waan idin soo wareeji doona waa inaa alla ka yaabtaan waa inaa adduunyada iska ilaalisaan waa inaa u socotaan dariiqii uu mari jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam dardaaran adag buu soo siiyey khaalid buu warqadaa u keenay abaa cubayda maalintaa aada bay khaalid ugu adkaatay magaaladu waxay leedahay toddoba albaab dayr baa ku xidhan ciidamo runtii lagu qiyaasay ilaa saddex boqol oo kunno way ku dhex jireen muslimiinta tiradoodu kama ay badnayn sida riwaayadka ugu badiyaa soddon kun kamay badnayn dayrka lama jabin karo awoodda ugu badan ee ay haystaan dee waa seef iyo waran dayrka dushiisana nimankii rumaadda ahaa ee leebka ganayay ayaa fuushan oo qofka ku soo dhowaada halkiisa ayaa leebka lagu ganayaayo dee kuma soo dhowaan karaan waxaa intaa xigta saxaabada hoggaankooda halka albaabka ay ku beegan yihiin oo khaalid binu albaabka uu ku beegan yahay ah biyaa ka xigay saxaabada oo waxoogaa biyo ah ayaa u dhexeeyay oo qasab waxay ku ahayd xataa hadday albaabka ku dhowaan lahaayeen biyaha inay u dabaashaan oo ay ka dabaashaan biyahaas waxaa xusid mudan saxaabadu markii muddahay dul fadhiyeen ayaa maalintii dambe warqadaasi markii ay timid waxaa intaa u helisay thomas ninka la yidhaahdo oo ninkii ciidamada haystay ahaa ayaa wuxuu ogaaday albaab uu joogo aban binu saciid aban binu saciid binu caas wa kaana akhu man lam yubaayic bicaliyin biabu aalib waxaa la yidhahdaa waa ninka walaalkii aanu la baayactamin cali bin abi aalib liannahu kaana min bani umaya oo khilaafkii cusmaan iyo dilkiisii ayaa dhibtiisii uu wax ka tirsanayay aban binu saciid oo runtii ahaa nin saxaabi oo qiimo badan ayaa albaabu haystay toomasu maqlay in ciidamadiisu ay yar yihiin markaasuu albaabkaa furay waxoogaa dagaalaa dhex maray iyagii muslimiinta dabeeto waxa ay arkeen ciidamadii uu toomas watay muslimiintu inay albaabka kusoo dhowaanayeen oo goosan muslimiin oo albaabkaa joogay markay arkeen in ay albaabka furan karayaan oo ciidamada muslimiinta kalena ay ogaanayaan ayaa albaabkii hore loo soo xidhay waxaa ugu soo dhowaa aaban binu saciid oo ku dhowaaday toomas inuu wax gaadhsiiyo dabeeta nin baa leeb kaga reebay oo leebkii ayaa laabta ka qabsaday isagana runtii hogaaminayay saxaabada aabaan baa lasoo qaaday waxaa la keenay qol muslimiintu ay lahaayeen oo qolkii albaabka ay ilaalinayeen ah iyadoo la dhaawac tirayo ayaa shurxabiil binu xasna oo ka mid ahaa saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee mujaahidiinta ahayd oo u qaabilsanaa isku xidhka toddobada albaab ayaa yimid wuxuu arkay abaan oo dhaawaca oo dhiig badani uu ka socdo iyo albaabkii oo xidhan dabeetna waxaa looga warramay in albaabka uu furay toomas oo ciidan badan wataa muslimiintuna ay difaaceen si ay albaabka ugu dhowaadaan markii ay ku dhowaadeenna weliba aban binu saciid uu ugu dhowaaday toomas inuu ku dhowaado dabeeta leeb nin ilaalinayay uu leebkaa ku ganay oo uu leebkii haleelsiiyey arrintaasi aada buu uga xanuunsaday shurxabiil binu xasna leanna hoggaankii saxaabada ee markaasi dimishik loogu talagalay inay furtaan buu ka mid ahaa aban binu saciid muslimiintu waxay ka codhoodeen mar labaad iyadoo toomas aanu firin albaabada uu joogo khaalid bin welid ama duleyxa bin khoylad al asadi ama madcuur binu cadi alcajali ama raafic binu camiirat adaayi ama duleyxa bin khoylad al asadi oo ama diraar binu aswar oo saxaabadii runtii uu ama nimankii khadramiyiinta ama taabiciinta ee wadan jiray اللهم صل على محمد خالد بن ولد رضي الله عنه إخوتي في الله warkii baa waxa uu soo gaadhay khaalid bin waliid iyadoo la yidhi shalayna albaabkaasaa la furay aabaan binu saciidna geeri waa uu ku dhow yahay arrintaasi xul waxay ku noqotay arrin adag khaalid bin waliid hogaankiisii oo la dhaawacay iyo warqadii hore ee cumar binu khadaab oo ahayd maxaa magaalada u furan weydeen ee keenaya inaa intaasoo habeen ama intaasoo maalmood aad dul fadhidaan isagoo khaalid iskugu yeedhay hoggaanka khaaska ee muslimiintu ay leeyihiin ee iyagu fulin jiray camaliyaadka ugu adag oo ficlan islaamku ama shareecadu waxay samaysay takhasusaad maanta ayaa gaaladu ay inagu wareeriyeen ma yusamaa atakhasusaat yacni bani aadamku takhasusaad ha kala yeesho laakiin afar iyo toban boqol oo sannadood ka hor aba mixjan athaqafi kaana yashrib alkhamr wa kana yujlad wa kana yashrib wa kana yujlad wa kana mujaahidan min kibaari min kibaari lmujaahidiin dabadi ciidmay hadli jirin marka dagaal la iskugu yimaado wa kana yashrib alkhamr laakiin marka uu khamriga cababa waa uu iman jiray siddeetan jeedal baa laga jiri jiray iyadoo aanay cidina soo qaban xadka marka laga oogo ee camaliyad la fulinayana kaana yustashaaru bihi waa lagala tashan jiray waayo wuxuu ahaa nin fardafuul badan wuxuu ahaa nin seef adag wuxuu ahaa nin ku wanaagsan garashada kolba meesha loo jeeda iyo meesha la tegaya maxay saxaabadu u reebi waayeen abamixjan athaqafi dee gaala loo haystay waa sa'alahu axad asaxaaba لماذا تشرب الخمر يا أبا محجن الثقفي ألا ترى أنه حرام قال أرى أنه حرام mana jirta buu yidhi xad khamri oo laygu leeyahay xad aan qarsadayna ma jirto cid igu aragtayna ma ay jirtee anigaa u imaada buu yidhi marka aan ma garatay khaldamo wayujladu bi hamaaniina jalda siddeetan jeedal baa layga jiraa buu ikhwatii fi llah waxaan uga socdaa yacni altakhasusaat saxaabadu xataa dadka ku wanaagsan bay ilaalin jireen maca kownihi yakhta' fii bacdi alawqaat isagoo gafaya ayaa haddana halkiisa lagu ilaalin jiray xadkiisana laga jiri jiray khaalid waxa uu la tashaday shantaa nin oo runtii sahankiisana geli jiray ragga aadka u ad adag ee kusoo dhowaanaha wuxuu uhi go-aankaasuu amiir almuuminiinka soo jeediyey waa inaa keentaan buu yidhi tale magaalada lagu galo arrintii baa laysku celceliyey waxay idhaahdeen wax tale oo aanu haynaa ma ay jirto wuxuu yidhi caawa usoo seexay berri toole dhibaato kasta hadday ka dhacayso waa inaynu magaalada galno wey sidii baa lagu kala seexday iyadoo sidii lagu kala maqan yahay ayaa waxaa la yidhaahdaa nin baa usoo galay ciidanka muslimiinta ninkaasi yusamaa bihi yunis binu marqas ninkaasi markii la qabtay ee ciidanka muslimiinta oo meel ilaalinaya ay qabteen ayay khaalid u keenay marka aninku wuxuu le warbasaas ma ihie waxaan ka soo baxsaday ninka magaalada haysta dee ii geeya bal muslimiinta ninka mas-uulka ka ah marka khaalid bin ud baa loo keenay khaalid baa ku yidhi maxaa kuu keenay ciidamada muslimiinta wuxuuhi waxaan ka soo baxsaday oo aanu ismaan dhaaf ninka magaalada haysta oo aan doonayay inaan guursado gabadh uu dhalay isagu arrintaa baxsadkeeda ayaan usoo baxsaday leannao nin ka mida taliska nimankan ruumiyiinta ana ma ihi anigu nin carbeed baan ahay laakiin waxaan ahay nin nasraaniya gabadhuna waa gabadh ruumiyada sidaasaa khilaafku uu ka yimid dabeetna waan soo baxsaday buu yidhi khaalid binuud baa ku yidhi sideed caawa usoo baxsatay wuxuu yidhi waxaa soo dhow xaflad jirta oo loo qabanayo ninka magaalada haystaa inaanu dhalay oo loogu talagalay in afartan bixiisa adugu wakti buu ku beegay ma garata waktigii uu sidaa noqonayay in baadhi loo sameeyo marka ciidamada oo dhan baa la fasaxayaayo khamri badan baa la bixinaya sidaa darteed baan ugu soo beegay buu yidhi in fursaddan oo keliya ay jirto khaalid ninkii waxa uu u bandhigay inuu islaamo wuxuu yihi ma doonaya inaan islaamo walimaada laa tuslim oo maxaad u islaami weyday buu yihi wuxuuhi waxaan jeclay inaan diinteeda iska haysto laa ikraha fi ddiin maanta aynu arkaynaa in laynaga dhaadhicinayo iclaamka caalamigaa islaamku dadku qasba walaa nusaki calaa axad islaamku cidna ma qasbo xataa akhdaada ka dhacaysa dadka muslimiinta ah ee u dadaalaya wanaagga iyagaa le islaamku ma laha shareecaduna ma laha xataa hadday jirto wain xadasat yani haddii aanay dhicin waa halkeeda oo iclaamka maanta gaaladaa haysata waxna inoo sheegta hadday dhacdana khada uu dhaco waa mid ay iyagu leeyihiin maaha mid islaamku leeyahy shareecadduna mid ay leedahay maaha leanno khaalid baa uu ku leeyay ma islaami khaalid baa faras siiyey leeb buu siiyey waran buu siiyey diraar binu aswarna wuu ku xidhay wuxu yihi ninkaasi inaga ilaali buu yidhi islaamka u sharax inshaa ha islaama hadduu diidana ha ku kalifin buu yidhi laakiin dhaqdhaqaaqiisa ilaali warubama inuu sahan yahay oo dhib uu leeyahay marka diraar binu aswar waa hogaankii adkaayo khaalid buu ku jira isaga ayuu ku xidhay wuxu uhi meesha uu dhaqaaqo adiguna ninkaasaad ku xidhnaanaysaa buu yidhi wafaclan kama qaala bacdu asxaabi siyar wuu islaamay ninkii oo markii uu ka yaabay dhaqankii saxaabada iyo sida ay wax u wadaan meeshii buu ku dhex islaamay min dimni nafsi isagaa naftiisii ka doonay oo ku islaamay muslimiinta gudahooda khaalid waxa uu ka faa'iidaystay warkii inanka habeen dambe waxaa jira xaflad waa sheekadii yaraydu inanka wareysanayey ayaa uu xafladii ka faa'iidaystay dabeetna wuxuu u yeedhay hoggaankii runtii khaaska ahaa waxau yihi habeen dambe waxaynu gelaynaa albaabkan baynu jeeraynaa buu yihi bacda salaati subxi mubaashar salaada subax marka laga soo baxo nin walbaba soo diyaarsa buu yidhi qarbed aada ku xidhato oo aada ku dabaalgasho buu yidhi oo qandaradan yar intan biyaha ee albaabka inaga xigta si aan dabaashu aanay kuu qaban nin walbaba wax ku caawiya soo diyaarsa buu yidhi waxaana soo qaadataa nin walbaba xadhig dheer oo leh suriyo marka aynu taagannahay biyaha aynu ka dhammaano ninku isagoo dabaalanayo waa inuu xadhigga wareejiyo waa inuu wareejiyo waa masaafad allahuma salli calaa maxamed ilaa yacni toddoba mitira waa intaa ugu jira dayrku iyo dayrka oo dheer oo albaabka ku beegan suryada uu tuurayo ninku waa inuu gashado meel albaabka ka mid ah xadhigga intaa jira iyo masaafadda intaa jirta nin walbaba xadhiggaaga suryo usoo samayso waa hoggaankiisii uu ku kalsoonaa waa inaad heli karto leanna waxayn doonaynaa buu yihi muddo yar oo aanay ogaanin intaynaan gurguuran in nin walba xadhiggiisa uu ku fuulo wa nuriidu an nuniinaba bihim laa in aynu toosino wa nuriidu kaana khaalidan laa yanaamu walaa yuniim khaalid waxaa mid aan seexan lana seexin yani waa asar saxaabadu ay odhan jireen kaana laa yanaamu walaa yuniim soo jeedkiisu waa badnaa oo deki buu ahaa almu'minu kayisun fadin halka maanta muslimiinta mushkiladda haysata aynu ognahay dee kharqu sufuuf oo maanta ay marayso dad a'imo ah maanta waxa la gaadhay heer dee waabay dhacdaybo ma garatay sheekh cabdallah fii berbera yani ninkii nasraaniga ahaa ingiriiskaabada inagu isticmaalo waaba la arkay in nin imaamo oo mu-adini uu noqdo nin nasraani oo christianity oo caynkaasa dee maantana tadawurka la sameeyey yacni alkars in dadka dad lagu dhex abuuro dee waaba shay fog wey laakiin waktigaas saxaabadu dakaa bay lahayn khaariq garasho aada u fog oo qofku waxa jira inuu ogaado iyo waxa soo socdana wax ka saadaalin karo maaha inuu qeybka wax ka ogyahay laakiin waxa soo socdana inuu wax ka saadaalin karo waxa jirana wuu ogyahay oo saddexdaa intuu isu geeyo wixii tegay khaalid radia allahu canhu waxaa ka mid ah qacqac bni camri tamiimi oo aynu ka soo hadalnay tuleyxa ka mid ah ragga aynu ka hadlayna waa raggii saddexda boqol ee kun ee nin ninku inta uu dhex galo laga dhex qaban kari waayo fii abdaal alqaadisiya tuleyxa bni khuwaylad alasad wa minhum qacqac bni camri tamiimi oo aynu kaga hadlaynay allahuma salli calaa maxamed soddon nin inuu baxay oo dee intaasoo boqoloo kun oo nin laga soo dhex xulay maaha rag ma garatay camaliyadda ragga fulinaya ee la leeyahay albaabka marka aad ka degtaan nin walowba ninka kuugu soo horeeya waa inaad disho iyadoo aanu kallabaad ogaan dabeete waa inaad albaabka ku jeesatood furto briij baa jira oo muslimiintaa soo gelisa buu leeyahy khaalid bin wad radi allahu canhu wa ficlan muu ogeysiin saxaabada inta kale toddobada albaab lixda albaabo kale cidi ma oga in la gelayo caawa waayo waxaa la diidaya warku inuu baxo yani the secret between more than two is no secret yani laba hadday sirtu dhaafto sir maaha maanta inoo sheegay laakin istaciinuu calaa qadaaya xawaa'ijikum bilkitmaan qabla arbacata cashar sana istaciinuu calaa qadaaya xawaa'ijikum bilkitmaan arrimihiina waxaa ku kaashataan bilkitmaan oo qofka muslimka ah tallaabada uu qaadayo iyo halka uu socdaa waa inay noqoto wax cad oo meel jira oo magaratay dee u muuqda ikhwatii fi illaah shantii buu leeyahay khaalid ilaa ay dhaarataan caawa hawlgeli mayne yacni kullu waaxid waa saxaabadii runtii iyo hoggaankii aadka ilaa nin walba uu ku dhaarto inaanu u sheegin abaa cubayda hadda waa saxaabigii ciidanka muslimiinta oo dhan haystay xataa inaanu abaa cubayde u sheegin ilaa inta ay dhacayso inaynu fulino yacni hawshaas leanna maxaa la diidaya waa camaliyad khatiira ilaa inta ay fulayso marka aynu furno innagaa saxaabada gaadhsiinayna buu yihi khaalid bin wad radi allahu canhu wa ficlan waxaa la yidhaha sidii bay habeenkii sameeyeen waa ay dabaasheen nin walba xariggiisii buu sitaa markii lagu dhow yahay ayaa waa rag is-ogaa nin walba xariggii uu tuuray waxaa la soo geliyey birtii bay u qabsatay waa lagu fuulay oo markii ay ku fuuleen bay ka degeen nin walba ninkii ku horreeyey ayaa halkiisa ku dilay albaabkii bay ku jeesteen albaabkii bay fureen marka katiibadii khaalid bulid oo katiibadii khaaska ahayd baa soo gashay waana habeenkii damaashaadku u jiray thomas oo jooga kaniisadda loo yaqaano maryam alcadraa fii dimashk ayaa loo sheega oo layidhi dagaal baa ka socda albaabkii khaalid bin walid markiiba wuxuu fahmay in la furtay dhulkay kaga dhacday waxa uu ogaaday albaabadii kale inaanay leanno iyagu dee magaaladii bay haystaan markiiba ciidankiisii waxay u sheegeen albaabadii kale dagaalkama jiro wuu ogyahay hoggaanka muslimiintu meesha uu jiro halkiibuu abbaaray abaa cubayd uu tegay marka waa lala hadlaya wuxu uhi waxaanu doonaynaa inaynu heshiino dee waa seef iyo waran ma aha waxa la isku isticmaalayaa tedhiseven oo cidima maqlayso haddii maanta laba nin ay seef ku isticmaalayaan albaabkaa dabadiisa dee laa nasmaca ya akhi ma aynu maqlayno abaa cubayda wuxu uhi maxaad ku doonaysaa sulxi wain janaxuu lisilmi fajnax laha watawakal cala allah saxaabadu daa'iman heshiiska way u degdegi jiray hadday u leexdaan heshiis la heshii baa ilaahay yidhi watawakal cala allah daa'iman rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadday laba arin u kulmaan akhada aysarahumaa maa lam yakun isma laba arrin hadday u gudboonoodaan wuxuu qaadan jiray ka fudud haddaanu dembi ahayn akhada aysarahumaa maa lam yakun isma qaacidadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka abaa cubayda yandaliq min haada wuxuu uhi maxaynu ku heshiinaa wuxuu ihi saddex cishaanu magaalada kaga baxayna waxlaale waxaanu ciidan leen hub waxaanu qaadan karnaanu la tegaynaa waxa kale oo dhanna idinkaanu idinka tegayna marka abaa cubayda ma oga in saxaabadu ay haystaan albaabkii khaalidna uu soo galay wa huwa ficlan isagaana markaa hoggaankii saxaabado oo dhan aha heshiiskii buu gaadhay sulxigii oo ku soo furtay abaa cubayda iyo khaalid oo xoog ku soo furtay ayaa socodkii waxay ku kulmeen bartankii magaalada markaasaa khaalid u salaamay wuxuu idhi yaa akhi maada xadas wuxuu idhi heshiis baanu gaadhnay oo goormaa gaadhnay waktigaasi wuxuu yidhi waxaynu soo galnay bacda salaatu subx magaalada innagaa haysanay waxaana doonayaa ninkaa thomas in la qabto abaa cubayda ku yidhi waan la heshiiyey ka waran haddayna khiyaamiyeen buu yihi khanuu bina miyaanay ahayn inaynu ballanka jebino buu yihi leanna hortood baynu magaalada qabsanay xoog markii aynu ku furannay bay adiga warkii kuu keenay annagana waxaa muhiimaddeedu ay ahayd buu yidhi si aan warku u fidin inaynu magaalada xoog ku furanno dabeeto abaa cubaydaa ku yidhi abaa cubayda saxaabadu aada bay u jeclaay waayo wuxuaa nin aada u dhibirsan sida cabdiraxmaan bin cawf saxaabaduma waxay ahayn kaa-in malakiya laa ismay fahmi jirin cumar binu khadaab iyo allahuma salli calaa maxamed talxa bin cubaydallah leanna cumar waxaa saxaabi ad adag toosni badan hadalka halkiisa dhiga dalxana wuxuu ahaa min casharati balmubashiriin saxaabi xaruuri oo ah marka haddii laysku sii daayo haddaanu cabdiraxmaan bin cawf aanu meesha iman arrinku wuu isweydaaran jir saxaabaduna sideennoo kale ahaayeen xagga dabaaicda oo qofba meeshiisu ku haboona lidaalik cabdiraxmaan bin cawf wuxuu ku ahaan jiray milix buu u ahaan jiray hogaanka alshuuraha sidoo kale saxaabada kale oo dhanna waxay isku hayn jireen abaa cubayd caamir binu jaraax wuxuu a nin saxaabadu ay ku ururaan oo aada u dhibirsan lidaalik baa khaalid bin walid uu dhinac ka dugsan jiray dhinacna waxaa ka dugsan jiray cumar bin khadaab radia allahu canhu oo aada ugu kalsoonaa khaalid bin walidna taladiisa muu dhaafi jiray marka khaalid buu ku yidhi soo dego markaasay siro raaceen wuxuu dhi yaa akhi sideen u dhaafi karaa hadihi alaaya wain janaxuu lisilmi fajnax laha tawakal cala allah ilaahay baa sidaa leh waan la heshiiyey maxaad kula heshiisay buu ihi saddex cisho inay kaga baxaan magaalada inay hubka qaataan dee walal maad hubka ka daysid buu yidhi maan odhan hubkooda inay qaataan laakiin intay qaadi karaan waa faraskiisa iyo laba seefood iyo laba waran iyo wixii kale uu qaadi karo oo kooban oo urursan khaalid bin walid wuxuu dhibaato ma laha ilaahay waxaan ka baryayaa intaana inaynu ka soo reebno inkastoo aan ka xumahay buu yidhi ninkii dilay yani aabaan bin cutba cafwan aabaan binu saciid baynu yihi aabaan bin cutba ninkii dilay ma garatay ninkii dilay oo halkaa maraya ayay igu adag tahay buu yihi ninkaasi inaad magan geliso oo aynu sii dayno waxaan aada u jeclaa in la qabto oo la dilo leanno intaasoo ballanna wuu jabiyey akhdaadaas oo dhanna magaalada inxisaar baynu ku samaynay innagaana qabsanay markii hore inuu heshiiska iyo sulxiga inala galo ayay ahayd ikhwatii fillaah yujiiru cala almuslimiina adnaahum wahum calaa yadin man siwaahum wayascaa bidimmatihim adnaahum almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum wahum calaa yadin man siwaahum wayascaa bidimmatihim adnaahum rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayo walaaladu siday isku ahaayeen dadkii wanaagsanaa iyo siday isku noqonayaan wayascaa bidimmatihim adnaa kooda ugu hooseeya ayaa odhanaya magaaladaasi aniga igu daaqaysa lidaalik ayaa nin la raadinayo intaasoo ballan jabiyey ninkii jaabaan loo odhan jiray fi ayaa muthana binu xaaris mar ciraaq dagaaladii ka dhacayay nin aada u dhib badan ahaa insha allah macrakatul-jisriya markaynu ka warramayno aynugu tegi doono oo la raadiyey intaasoo ballan jabiyey oo saxaabada intaasoo ma garatay ballan kaga baxay oo intaasoo dagaal isaga dartii ay u dhaceen ayaa isagoo la raadinayaa nin muslimunbaa arkay oo aan garanayn kaasuu yihi anta caduwllahi yani anta man qaala jaabaan show nin muslima ayaa intay isa soo arkeen ayaa intuu la hadlay buu yihi magan geli markaasuu magan geliyey markii dambaa ninkan muslimkii u arkay suu yihi waa jaabaan waana ninka intaasoo saxaabi ay ku maqan yihin in lasoo qabto show ninkan muslimka heshiiyey ninkanna ma garanaya inuu jaabaan yahay arrintii baa ninkii la doonay ninkaa muslimkii inuu dilo dabeeto ninkii muslimkee kale ku yidhi war ha dilin haddii kol nin muslimi uu magan geliyey kun goor hadduu wuxuu doono sameeyo magangelyadiisuu ku jiraya waa in lagu ilaaliyo ilaa xaday isula tegeen saxaabada saxaabigii hogaaminaya oo xadiiskan uu akriyay yani almu'minuuna tatakaafau dimaahum wahum yadin calaa man siwaahum wayascaa bidimmatihim adna ikhwatii fillaah waa sidii ay ahaayeen dadkii muslimiinta ee hore waxaa la awoodayey dhowrkaa boqolee kun in halkaa lagu bireeyo hubka lagagala hadho laakiin sulxigii abaa cubayda uu sameeyey ayaa islaamku aanu weydaarinin lama hayo muslimiintu ay jabiyeen oo ay galeen in laga jabiye mooyaane hadduu ugu adegyahy leanno haddii ballan la jabinayo sulxulxudaybiya ayaa la jabin laha oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam laga saxeexay ninka gaalka ah ee kaa yimaada maxamedow nagu soo celi ninka soo yaani ninka muslimkaa cafwan ee soo gaalooba ama intuu qof kaa dila soo baxsado qaar baa intay dad laayeen bay ka soo baxsadeen kuuma soo celinayno ninka muslimka ah ee maka jooga ee aanu garaacayno eenu waxaanu doonno ku samayno hadduu naga soo baxsado oo adiga kuu yimaadana waa inaad nagu soo celiso bal labadaa isu eg waxaa laga saxiixay rasuulku calayhi salaatu wasalaam heshiis buu ahaa ilaa xad markii suhayl binu camr uu la heshiinayay uu ku yihi yaa moxamed markii uu qoray bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu uhi laa taktub bismi illaahi araxmaani araxiim leannahu laa nacrif alraxmaan araxiim ha qorin buu yidhi alraxmaan alraxiim laa nacrifu annagu qoraysh haddaanu nahay ma naqaano alraxmaan araxiim waxaad noo qortaa bismika allaahumma ereygaasanu annagu wax ku qoranaayo kaasuu noo qor cali bn abi aalib oo markaa u qorayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa nebigu uu ku yidhi ka masax faqaala caliyun laa yaa rasuula allah ma aan masaxayo labadaa magac ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u ley wa kaana rasuulu llahi laa yaqra'u walaa yaktubu rasuulku waxna muu akri jirin waxna muu qori jirin markaa rasuulkaa yidhi itus waa uu tusay rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa masaxay maxaa ku jira heshiiska haadaa maa saalaxa muxamed binu cabdillaah rasuulullah haddana waxa uu ku yihi suhayl binu camr waa inaad ka masaxdo rasuulullah leannu hada ma saalax muxamed binu cabdillaah binu cabdilmualib binu haashim binu maada binu maada binu maada oo aan kuu garanaya waa inaad qorto wey rasuulullah ka masax cali bn abi aalib buu yihi ka masax wuxuu uhi yaa rasuula allah makaa dartii baan uga masaxaa buu yihi kelmadda uu leey ka masaxi maayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi aniga ii saar markaa soo saaray waa uu ka masaxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaas oo heshiisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu u saxeexay waa lagu yani ilaahay baa subxaanahu watacaala u sheegay xataa fii sulxu lxudaybiya waata aynu maqalnay ee ay saxaabada ku adkaatay ee cumar binu khadaab oo kale waa fahmi waaye maalintii uu rasuulku aad aad buu xusuusan jiray alasta rasuula allah alasna bilmuslimiin alaysa haaulaai bilkufaar lima najcalu daniyata fii diinina miyaanad rasuulkii ilaahay ahayn miyaanaan muslimiin ahayn kuwaas miyaanay gaalo ahayn maxaa diinta iyada u hoosaysiinaysaa buu ku yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam ilaa xad ilain ilaahay baa wax uga jeeday laqad sadaqa allahu rasuulahu aru'ya bilxaq latadkhulunna almasjid alxaraamu in shaa allahu aaminiin muxalliqiina ru'uusukum wamuqasiriina laa takaafuun facalima maa lam taclamuu fajacala min duuni dalika fatxan qariiba ilaahay wuxuu ku sheegay heshiiskaasi inuu ahaa furasho fajacala min duuni dalika fatxan qariiba baa ilahay ku sheegay oo ficlan sidii bay u dhacday ikhwaani waxyaalaha layaabka badan waxaa ka mid ahaa suhaylkaasi inanuu dhalo abujandal la odhan jiray baa u yimid rasuulka isagoo silsiladihii wata wuxuu ihi yaa rasuulallah heshiiskii waa dhammaysteen laakiin laguma muu dhaqan gelin yaa rasuulallah aabbahay haygu celin suhayl baa yidhi waxba ka socon maayeen haddaanad kan iraacin buu yidhi markaa cumar binu khataab oo meesha taagan ayaa ku dhawaaday bal suhayl oo la doonayay abujandal oo la doonayay in la celiyo silsiladaysan iyo allahuma salli calaa maxamedin iyada oo uu leeyahay suhayla laygu celiy abujandalna uu leeyay yaa rasuula allah ilaa intii aada maqnayd baa lay garaacayay oo laylahaa islaamnimadaada ka nuqe aan ku raaco rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii buu ku fuliyay raac buu yidhi wa ficlan waxaan uga socdaa islaamku mabaadi'diisu waa taasi wey waa sulxi waa heshiis waa toosni waa nabadgeliyo laakiin intaa marka la diido islaamku xoog buu ku joojiyaa dulmiga waa ka xoog yani xoogga maxaa lagu isticmaalaya dulmigaa la joojinaya laakiin heshiisku waa sidaa wey cid diintiisa lagu qasbama ay jirto oo madiinay ku dhex noolaayeen oo cumar binu khataab buu u shaqaynayay isagoo nasraani kana yacmal licumar wahuwa nasrani min kibaar asaxaaba ayuu la shaqaynay oo aan la odhan maxaad u islaamigeed oo xataa cumar binu khataab maalintii uu lahaa uu sii daynayey uu ku yidhi yaa amiira almu'miniin ma diinteedaad igu necbaysanaysaa addoon aan ku ahaadee maxaad ii sii daynaysaa leanna buu yidhi adduunka oo dhan in lay siiyo waxaan ka jecelahay buu yidhi inaan adiga kula shaqeeyo oo aan kula noolaado cadaaladda aada samaysay darteed waa ficlan halkaa waxaynu ka indibaaqaynaa fikradda maanta jirta ee ay maanta algatulfikri aloorabi fikradda maanta reer galbeedku ay fidiyeen ee islaamka cid allaali cid afgaranaysa ma ay jirto wa in akhtau haddii akhtaayo ay jirtana akhtadaasi waa mid ku kooban mumaarasada camalka islaamiga ikhwatii fillaah way wada hadleen khaalid iyo abaa cubayda dabeete khaalid waxa uu ku qancay ra'yigii abaa cubayda bal ninkii toomas oo iska taxtaxaashiya magaaladii oo ku nool laakiin heshiiskii uu sameeyey abuu cubayda toomas baa hubkiisii diyaarsaday aroornimadiiba way baxeen wuxuu yeedhay diraar bin aswar khaalid bin waliid waxau ku yihi waa dabagelaysaan saddex cisho ayay haystaan saddexdaa cisho waxay doonayaan inay kaga baxaan xuduudda caadiga ah ee muslimiintu ay gaadhi karaan saddexdaa cisho waa inaad soo ogaataan buu yidhi dariiqa ugu dhow iyo meesha ay degaan marka hore iyagaa raacaysaan marka dambe laakiin waa inaad waddo kala soo martaan si aa ogaataan waddada ugu dhow ee nimankaasi loo mari karo way dabagaleen ciidankaasi waa iska socday markii ay degeen ee la ogaaday inay degeen bay soo noqdeen khaalid bin waliid bay u yimaadeen waxaa lay nimankii andakiya oo boqorku meeshii uu fadhiye waadi ku dhow oo loo yaqaano marju diibaaj bay degeen halkaasay ku nasteen oo ay ku nasanayaan khaalid bin waliid wuxuu doonaya thomas inuu qabto oo uga dhigo inaan la helin nin dambe oo hogaamiya oo muslimiinta kasoo horjeeda oo ballan burin badan arrintaasaa khaalid kaga dheganayda akhiiran markii saddexdii cisho ay dhammaadeen baa goor runtii aroor hore ah ayuu yimid abaa cubayda wuxuu idhi abaa cubayda iisoo duceey buu yihi walaal waan baxayaa buu ihi oo xaggee tegeysaa waxaan doonayaa buu ihi akbar camaliya aynu shaam ka fulinay inaan fuliyo waa camaliyad aada u adag oo shaaqa oo aan doonaya inaan ku argagax geliyo buuhi hiraqle ninka la idhaaha waxaan loo doonayaa buuhi thomas oo saddex cisho sii socday in meeshuu saddexda cisho usii socday inaan habeen iyo maalin u socdo waxaan doonayaa buu yihi weliba markaasi inaan kala soo wareegay intii hubka ahayd ee uu ka qaatay muslimiinta oo maxaad kaxaysanaysaa shan boqol baan kaxaysanayaa buu yihi oo xulka ah mujaahidiinta ay leeyihiin ciidamada muslimiinta haddaba waa ciidankii oo dhan abaa cubayda aada ula hadlay wuxuu yihi yaa akhi afahimta hadihi alaaya walaa tulqu biaydiikum ila tahluka taasi buu yihi waa halaag buu yihi yaa akhi ma ay habboona inaad ma garatay sidaas samayso innagana waxaa laynagu addoonsaday waa saxaabi aada u dhibirsan abaa cubayda xuduudda istidaacadeen inta aynu qaban karno uunbaa ilaahay nagu addoonsa inaad dullayso hiraqle oo intaa kuu jira oo intaasoo tuula ay noo xigaan oo aynaan awoodeyn walaal inaga daabuul wuxuu ku yidhi abaa cubayda waxaan doonaya inaan kuu fududeeyo furashada shaam haddii hawsha aan fuliyo way kuu fududaanaysa haddii kale inoo fududaanayso dee abaa cubayda yaa fahamsiinaya arrintaas abaa cubayda wuxuu ubaahanyaa yani hada alxadiis kayfa fasarahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wakayfa istanbadahu ibnu cabbaas aw ibnu mascuud in xadiis la weydiiyo rasuulku uu yidhi iyo ibnu mascuud iyo ibnu cabaas wixii ay ka yidhaahdeen oo leannu kaana caaliman wasaahidan wafaqiihan laakiin hadday noqoto qadiyaddu qadiyad taagtigis ah oo si dagaal loo gelayo iyo si looga wareegayo waxay u baahantahi in aada loogu balballaadhiyo khaalidna wakti baa markaa ku socday wuxuu ihi walaal iisoo ducee adiga ducaanu kaa doonaynaa adigee saxaabada waaweyn sidaasaanu ku baxaynaa muhiimaddana hadhow waynu ka sheekaysan doonaa buui waxaa warkay inuu khaalid ku adag yahay wuxuu yidhi siiruu calaa barakati illaah socod oo barakada ilaahay ku baxa sidii buu runtii ugu duceeyay abaa cubayda saxaabadoo dhanna ay ugu ducaynayeen meeshii saddexda cisho uu sii socday thomas oo waadigii marju dibaaj la odhan jiray ayaa salaad subax kadib ay maqleen aadaan markaasay iyagoo argagaxsan bay kaceen argagixi markii ay la kaceen leannu allahu akbar dhulkani dhul laga maqlay maaha waa dhul roma yani markaa ruumiyiintu ay haystaan oo wada nasraaniyiina oo aan aadaan soo gaadhin oo aanay muslimiintu soo gaadhin tacajabu aadaankan baxaya waxaa ku xigtay sallim nafsaka ya thomas naftaada nabadgeli thomas oo baa ku xigtay bacda alaadaan waa go-aankii khaalid bin weli way yaabeenoo waxay la noqotay in ciidankii muslimiinta oo dhani uu soo guuray dhulkii oo dhan uu soo qabsaday dabeetoo way yaabeen maada turiiduun qaaluu waa inaa soo gudbisaan thomas baqashadii iyadoo aanay ogaanin ciidanka muslimiinta intay yihiin ayaa thomas iyagii ay soo xidhxidheen oo markaasi soo gudbiyeen oo ficlan waa halka la yidhaahdo aban binu saciid oo gabadhiisa dardaarayay umu aban bintu cutba bintu rubeyca oo lahayd markii uu sii dhimanayay ayay tiri haddii ninkaasi muslimiintu ay qabtaan waxaan doonaya inaan dilo markaasuu dil dardaarmaya laa takunii mila aakilati alakbaad yowma uxud liannaki nashaati fi lislaam shaahidii lilahi subxaanahu wa tacaala walaa takunii mila ukhtik markaa hinda bintu cutba bintu rubeyca umu aban bintu cutba bintu rubeyca dee hinda bintu cutbay walaal ahaayeen wuxuu lahaa haddii ninkaa aada sababu heshay aada ku disho ha noqonin sidii walaashaadii beerkii xamse cuntay ee u cuntay aabbahay buu dilay markaa hinda bintu cutba bintu rubeyca ayay umu aban bintu cutba ay walaalahay wa ficlan abaa sufyaan binu xarb ayaa qabay sidaynu ognahay labada saxaabiye waaweyne iyadaa dhashay yaziid bin abi sufyaan iyo mucaawiya bin abi sufyaan marka waxaa la yidhaahdaa go-aankii maalintaa khaalid uu baxayay xataa annisaau almuslimaat almujaahidaat islaamku berigii hore xataa dacwadani kumay hana qaadin raguun khaalid bin waliid markii la geliyey gabadhiisaa nabadgelisay umu tamiim waxaa la dhaha gabadhaas maogta waa gabadha ugu jeclaa dumarkiisa leano akbar camaliya mar baa khatar la geliyay markaa gabadhaasa nabadgelishay muslimadda leanna way ilaalin jirta gabadhiisina way adiyadaa la socon jirta saxaabadan ogeyn baa la ikhtiyaali gaadhay nin buu u baxay show ninka intaasoo faras baa ka dambeeya markay hortaagayn bay kala baxeen ciidan bay noqdeen iyadoo aan la ogeyn bay arkeen ciidan muslimiina oo ag taagan waa kaanat mutaxajiba aan wejigeedu muuqan wax ka muuqda aanay jirin markii dambea la ogaaday ciidankaasi inay waday yani ummu tamim wa ficlan kamaa nacrif yani tataariska jabintoodii allahuma salli calaa maxamedin yani ma garatay nimankii buuraha jiniiska agagaarkiisa ku noolaan jiray ee tirada badnaa jihaad bintu jalaaladiin bintu khawarisamshah iyo maxamuud ibnu mamduud inantaasi yani jihaad la odhan jiray ee muslimadda ahayd iyo maxamuud ibnu mamduud waa ciidanka ay ka yaabeen muslimiintu ee dhir gubay ee gabadha marka ay la soo kulmaan jeexa uurkeeda eegay inuu inan ku jiray halkaa ku gowraca ee maxay sameeyeen afartan cishay kaga tallaabayeen kutubtay muslimiintu lahaayeen labada webi ee ciraaq mara mid ka mid a oo ficlan ilaahay waxa uu ku jabiyey gabadha muslimadda jihaad bintu jalaaladiin bintu khawarisamsha waxaa la mid ahayd masalan sida aynu taariikhda ku hayno dacwaddii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam khadiija bintu khuwaylad afartan jir bay ahayd xataa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam shan iyo labaatan sannadood muu guursan iyada mooyaane leanno wuxuu yihi la guursan maayo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam jacaylku jecla leanno iyadaa ku filnaatay gabadhnimo iyadaa ku filnaatay adduun ahaan iyadaa ku filnaatay dacwad ahaan lidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam lama guursan ilaa shan iyo labaatan sannadood oo weliba dhallinyarnimadiisii markii ay dhimatay buu guurka kala bilaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa kaana yabkii markay caaisha xusto caaisho oo alla u dooray sida axaadiis saxiixii ay sheegayso oo jibriil calayhi salaam uu keenay wuu ooyi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ay caaisha wax ka sheegto ilaa xad ay caayisha tiri wejiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa dhaqdhaqaaqi jira waxaan uga socdaa marka aynu ka hadlayno hanaqaadkii islaamka oo yani halkaa waxay la galay umu aban bintu cutba bintu rubeyca oo la socotay khaalid bin waliid sahankaa adag iyo tiradaa kooban iyadu markaa waxay doonaysay inay disho ninkaasi ninkeeda dilay laakiin waxaa la yaab mudan masaafada intaa leeg ee fardaha intaa la eriyay iyo halka la gaadhayo iyo sida ay ula socotay yani ma garatay ciidankii muslimiinta waa arrin halkiisa la wey oo dumarkii muslimaadkee hore hadday dacwad noqoto hadday noqoto allahuma salli calaa maxamedin dee diintaasi labada garabba ay kusoo hana qaad xataa muncadaf marka taariikhda oo dhan dib ugu noqoto sidaasay ahaan jirta maxaynu kasii fogaan zaynab alkhasaali oo gabadh muslimadoo dee maanta nooloo tafsiir qoraysaba fitankii misra ka dhacay runtii fufkii islaamka ee misra ka bilaabmee meeshii dee lagu jabay ee intaasoo nin ay isku darsameen kitaabka ayaa qoray hebel baa qoray kitaabka ayaa sidaa sameeyey ayaa waxaa la gaadhsiiyey wax walba in lagu sameeyo gabadha muslimadda zaynab alkhasaali oo ay gaadheen inay ka waayaan xataa ilaa lagu yidhaha wasiir baa lagu siinaya adduun waxaa doontaanu ku siinayna hadeerow maradaa aada sidatay iyo xijaabkaasi looma baahna noloshiiba wax ka bedelay ay naga dah aktar min khamsta cashar sana kanas masjuun yani shan iyo toban sanadood in ka badan waabay dee nooshay maanta zaynab alkhazaali wa minhaa almara ibnatu yani fatima ibnatu ma garatay ibnatu maxamuud fatima fi jakarta indonesia inantaa ka dhigan jirtay kuliyadan ma garatay lagu barto waxaan ay u yaqaanaan gaaladu biologyga ayaa ay ma garatay ku diyaarinaysay digrigan ay yidhaahdaan magisterka oo waxaa la yidhaahdaa fufka maanta ka jira jakarta oo dhan ee indonesia oo dhan gaadhay inantaasaa sabab u ahay ilaa xad ninka caydiid la odhan jiray oo dhowr iyo toddobaatanadii wey lagjarkii ugu adkaa waa markii shuuciyaddu ay ugu badnayd maalintuu jaamacadda imid buu aada uga hadlay in dumarkii raggu ay siman yihiin oo aan ma garatay loo baahnayn waxyaalaha maanta islaamka uu ku yeedho markaasuu dood dheer buu ka jeeday markuu dhameeyey bay farta taagtay waa loo yeedhay dabeeta waa ay ka hadashay kelmadda ah laa ilaaha walwujuudu maadda yacni ilaahay ma uu jiro jiraalkuna waa waxa loo yaqaano maatarka waa wax la taaban karo waa wax ma garatay la urin karo waa wax yacni mug leh waa maatar wax la yidhaahdo wey oo wax la arki karin mooya waxaan la arki karin ma jira waa markii shuuciyaddu ay ugu xooga badnay toddobaatanadii dee innagaba waynu soo marto wayna indha tirto oo dee faarax cumar baaba lagaga doodi jiray oo raggii ka dooday raggii isku haystay debateskii laga sameeyey dee waaba la xusuusan yayay oo may fogeyn innaga laftigeena markii shuuciyaddu ay socotay ay xooga badnayd ay dadka wada indha tirtay gabadha muslimadee aada u hadashay lagjarkii bay ku dartay waxaan aada uga xumahay bay tiri caydiid oo haysta xisbiga shuuciga ee jakarta isla markaana ninka ugu awooda badan dalka ah inuu kala garan waayo inuu la hadlayo dadkan inay yihiin dad heer jaamacadeed taagan weliba kuliyadda biologyga ee ka hadasha jidhka bini aadamka ee kala soocaysa gabadhu waxay tahay iyo ninku wuxuu yahay inay kala garan waaydo inuu kala garan waayo ayaa dhibaato leh waxaan u caddaynaya bay tihi aqoon ahaan waxaana la baro macalimiintaydii oo jooga in gabadha iyo ninku aanay sinayn xataa hormoniska ku jira markaasay halkii lagjar dheer ka jeedisay caydiid baa ka daba hadlay wuxuu ihi faadima aada bay u wanaagsan tahay waana in shacabka loo garaaco waa tamalluqii shuuciyiinta dee malaha hadalkaygii khalad baa ka fahamteen laakiin jiritaanka ilaahay ayaa isku haysta buuri adigu arrinkiibuu dib ugu noqday akhiiran markuu meeshii tegey warqad buu soo qoray caydiid oo faalan wuxuu ihi laba arrimood gabadha ha lagu sameeyo waa mide aabbaheed waa in la xidho mar labaad abulxasan waa inan jaamacadda ku jiro u doonan isagana waa in la xidho mar saddexaad waa in iyada ilaa jaamacadda waa in loo dhigo dad dhibaateeya wii kadib aabaheed baa la qabtay abulxasan oo inankii u doonanaana waa la xidhay iyadana waxaa la yidhaahdaa laga soo bilaabo jaamacadda ilaa intii guriga tegayso ama biyaa lagu shubaa ama saliid baa lagu shubaa yani ma garatay dee dad loogu talagalo moogtay ninka caydid uu diyaari oo ficlan akhiiran dee qadiyadda cadraa jaakarta ma aan jeclay inaan ka hadlo laakiin mawduuca aan ka hadlaya waxa weeye khaalid waxaa raacday markii uu sahankaa sameynayay gabadha muslimadda ee allahuma salli calaa maxamed loo odhan jiray maaban bintu cutba bintu rubayca oo aynu uga jeedno islaamku waxa uu ku hana qaaday labadaa janaax ee wada socda gabadh muslimada oo saalixada oo diinteeda ku toosan iyo nin muslima oo toosan oo diintiisa ilaashanay thomas waa la soo qabtay waxaa loo keenay khaalid dabeete khaalid wuxuu ku yidhi umaaban baa jiray anaa dilaya marka leebkii genaysay bay xusuusatay ballankii ninkeeda ilaahay dartiimi haddaad wax u qabanayso u qaba ha noqonin sidii walaasha erayadii bay xusuusatay dabeete leebkii iska daysay khaalid baa sii daayey wuxuu yidhi iska tag hubkiibaa uu ka reebay ciidankii muslimiintu dib u soo celiyey ninka loo yaqaano hiraqle ayaa nin u yimid oo andaakiya yaa bani asu yihi war maxaa dhacay wuxuu yihi toomaas oo kabala baa magaaladii soo galay buui intaasoo kun oo ciidan u haystay markaa ninkii magaaladuu yimid waana kabala yahay orodkiibaa uu kusoo galay buuhi magaalada oo maalintuu runtii hiraqla yidhi waxay gu tiraadeen dimashik ka baxso khaalid baa soo dhowey maanta ay leedihiin buu yihi andakiya khaalid baa marju dibaaj hubkii kagala hadhay allahuma salli calaa maxamedin ma garatay ninkii la odhan jiray thomas oo aleydin magaaladuu soo galay isagoo intaasoo ciidana wata markaa waxba yamay hadhin bu ihi qostandiin baa hadhay bu ihi inaan u baxso wamaada fii bacdi qostandiin qostandiinna waxaa ka dambeeyay un bu yihi markaad tidhahdaa khaalid baa soo gaadhay ilan meel kale ma jirta inaan jahanamo usii baxsada buui wa ficlan kaana yactaqid jahanamo way garanayeen niman nasraaniyiin oo inxiraaf ku dhacay buu ahay ikhwatii fillaah khaalid wuxuu ku noqday abaa cubayd isagoo hubkii sida waxaanu ku yidhi ugamaan jeedin buu yihi walaal hubka magaalooyinkii oo dhan baa waxaa ka baxay nimankii markii la yidhi khaalid wuxuu joogaa marju diibaaj ayay ka wada baxeen difaac bay ka galeen andaki intaan uga socday buu yidhi waxaan doonayay inaan camaliyadda ku fuliyo inaan argagax geliyo hiraqle iyo ciidamadiisa oo ay ogaadaan inaynu dhaafnay dabeete ay ka baxaan buu yidhi xuduuddan aynu ku dagaalamayno oo dhan oo ficlan sidii baa dhacday way surursadeen andaakii difaac ka galeen dhulkii oo dhani markaa abaa cubayd u kaxeeyey oo soo mariyey dhulkii abaa cubayda aada ula yaabay wuxuu idhi yaa akhi waa halka la yidhaahdo maalinta camar binu caas ayaa runtii dee saxaabi aada u dekiya oo isaguba daahiyadu ahaan jiray maalin bay arrin bay aada u fahmi waayeen fii abdaal yarmuuk oo khaalid uu ku yidhi magaalooyinka oo dhan ka baxa markaasuu yidhi intaasoo nin baa nagaga dhintay magaalooyinkan adleeda ka baxa intaasoo kun oo saxaabina way ku nool yihiin maxaad u leeday ka baxa wuxuu ihi maanta talada aniga maanta oon maad isiin bu ihi khaalid base waxaad odhan doontaa magaalooyinka o dhan buu khaalid naga saaray halkaagaa lagugu imanayaa bu ihi haddaynaan isurursan oo ciidanka aynaan halkaa geen wa ficlan markii la iskugu tegay bu haddana habeennimo khaalid ciidankiibuu dhex galo markaasuu ciidan walba wax ka qaatay waa xul uu doonaya inuu howlgeliyo markaasay ku qabsadeen oo yidhahdeen ya khaalid mushkilad kalaad samaysatoo ciidamadii oo dhan markaa baysiska ciidamada muslimiintu way siman yihiin leanna kuwii ciraaq wixii oo dhan baa laisu soo ururiyey awooddoodaa markaas siman khaalid way la doodayaan markaasi oo waxbay u sheegay arrintii markii ay fushay oo dagaalkuu dhammaanayay baa camar binu casuuyin camar runtii wuxuu ahaa nin aada u dekiya saxaabada laba nin baa ku jiray oo loo diri jiray gaalada markay la hadlayaan si hadalka ay uga faa'iidaystaan hadalkoodana aan loo leexin camar binu caas iyo wuxuu ahaa mugiira binu shucb laakiin camar maalintaa waxa uu salaamay khaalid isagoo leh waxaan kuugu ballan qaaday khiddo dambe oo aada samayso lagu howlgelayo oo aan ag joogo inaanan kuugu khilaafin yani waxau ka yaabay khaalid bin radi allahu canhu in shaa allahu tacaala nuqasir hada wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
ilaahay ka abaal mariya sheekh aadam sida waafiga ah ee inoogu faahfaahiyey inooguna soo gebagabeeyey cajaladaasi sagaalaad ee taariikhda cumar binu khadaab oo ka kooban saddex iyo toban cajaladood nusakha asalka ah ee cajaladahana waxaa kala xidhiiri karaysaan dubista cajaladaha ee alxuseyni ama alxuseyni islamic stereo and bookshop hargeysa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu